laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan waxaa si weyn u korodhay tirada dadka ku dhintay qaraxii cuslaa ee shalay ka dhacay magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaan weli soo saarin tirada rasmiga ah ee dadka ku dhintay qaraxaasi hase yeeshee xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo booqday cisbitaalada waxa ay sheegeen in ay dhinteen dad ka badan laba boqol iyo soddon qof boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen xildhibaanada maanta soo maray cisbitaalada waxaa ka mid ah senator abshir maxamed axmed oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha aqalka senadka iyo sidoo kale cabdixakiim maxamuud cabdixakiin maxamuud sharwac raalle ahaadah ayuu uga waramay wixii uu soo arkay
marka hore horta runtii waxaan tacsi tiiraanyeelo u diraya ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan uga tacsiyeynayaa dhacdadii xanuunka laheed ee xasuuqii ba'naa ee shalay loo geysta dadkeena caruur iyo rag iyo dumar intaba isugu jira iyo arday iyo dad ganacsigooda joogay oo nolol maalmeedkooda raadsanayay saakay ayaan ka qayb galay qayb ka mid ah dadkii shalay ku dhintay xasuuqaas aaskoodii ayaan ka qayb galay aaskii kadib waxaan tegay cusbitaalka ardogan ex digfer markaan tegey waxaan la kulmay maamulka cusbitalka waxay ii sheegeen in dhaawaca meeshaas la keena uu yahay laba boqol iyo toddoba qof oo dhaawac ah oo mar ahaantiiba kow iyo toban kamid a ay dhinteen ilaa laba iyo toban kamidana ayaa dhaawacooda aada u daran yahay gargaar caafimaad oo wanaagsanay siiyeen kadib dadkii qaar kamid ah way biskoodeen oo waa la daweeyey guryahoodii ayaa dib loogu celiyey kadib waan kasoo tegey waxaan mar labaad aan soo booqday cusbitalka madiina waxaan halkaas kula kulmay agaasimaha cusbitalka doctor maxamed yuusuf doctor maxamed yuusuf wuxuu inoo sheegay in laba boqol iyo sideed iyo toban qof oo mayda cusbitalka la keenay oo boqol iyo soddon ka mid ah la garan waayey intii kale dadkoodii ay qaateen oo ay ay aasteen laakiin hadda waktigaas aan la joognay uu inoo sheegay in boqol iyo soddon gubtay oo aada iyo aad runtii u gubtay oo la garan la-yahay wejiyadooda ay meeshaas yaalaan wuxuu kaloo inoo sheegay toddobaatan iyo kow dhaawaca inay halkaas isbitaalka la keenay oo laba ka midana mar ahaantii iyagana ay dhinteen marka tootalka dhimashada cusbitalka madiina wuxuu gaarayay laba boqol iyo labaatan laba boqol iyo sideed iyo toban mar lawada keenay iyo laba dhaawacii ka dhimatay cusbitalka digfer ex digferna kow iyo toban ayaa dhimashadu ay gaaraysay halka ilaa laba boqol iyo toddoba uu ahaa dhaawac waayahay marka goobahan aad soo marteen guddoomiyeed dadka aad cusbitaalada aad soo marteen dhaawacyadooda markaad eegto ama dhimashada tirada intan leeg maxaa kuu muuqdeed aragtay dadka oo kale sidee wax u gaadheen oo ama dhaawacyada ha noqoto ama dadka geeriyooday ha noqote sidee wax u gaadheen
dadka dadka si kala gedisanaya wax u gaareen dad waa sida aan kuu sheegay way gubteen oo dab ayaa qabsaday dad waxaa ku ku dumay goobihii ay joogeen ayaa ku dumay oo naqaskiyaa qaar ku xirmay qaarna goobihii ay joogeen xubkii ayaa ku dumay dadna qaraxii firirkii iyo iyo berihii iyo qaraxii waxyaalihii ka dhashay ayay u dhinteen dhaawacuna intoo kale ayuu isugu jiraa oo oo dad dadna waxay ku dhaawacmeen dhismayaashii kusoo dumay dadna qarax waxyaalihii ka dhashay marka dadka dhibaatadoodu saasay u kala gedisan tahay waxaad tilmaantay in cusbitaalka madiina oo kale laba boqol iyo sideed iyo toban qof meydadkooga oo kale goobta ay shaaciyeen dabcan cusbitaalka digfer lo odhan jiray haatana erdogan la yidhaahna ilaa koob iyo toban ma la xaqiijiyey tiradani inay tiro sugan tahay oo waa dad ku dhow ilaa laba boqol iyo soddon ma la xaqiijiyo ma la sugay tiradaasi dhimashadu inay intaa tahay
sidaan kuu sheegay kow iyo tobanka ku dhintay cusbitalka erdogan ex digfer waxaa inoo inoo sheegay inoo xaqiijiyey maamulka cusbitalka laba boqol iyo toddobada ku dhintay maydkoodaba la keenay iyo labada dhaawaca iyagoo dhaawaca meesha ku dhintay oo markii laisku daro laba boqol iyo labaatankaana waxaa inoo sheegay agaasimaha cusbitalka doctor maxamed waayahay haddaan geesta kale ku weydiiyo guddoomiye dabcan waxaa weli la tilmaamayaa in goobtii qaraxu ka dhacay in weli baaritaanadii socdaan oo weli dadka qaar la laayahay oo eheladii raadinayaan ama meel ay ku sugan yihiin aanay weli haynin ma soo dhammaatay baadigoobkii weliba dadkii la raadinayay mise weli cusbitaalada aad soo martay waxaa la keenayaa dadkii wax ku waxyeeloobay qaraxaasi horta waxaan kuu sheegay waa laba cusbitaal oo keliya aniga ma tegin cusbitaalada magaalada muqdisho ku yaalla way fara badan yihiin fursad ayaan u hela labadaas keliya inaan tago kuwa kale fursad uma helin inaan tago oo laga yaabo kama warbixin karo dhaawaca iyo dhimashada cusbitaalada kale la geeyey sidoo kale ma xaqiijin karo in baadigoobkii dhammaaday inuusan dhammaanin maxaa yeelay weli meelihii waxaa ku jira husubkii iyo burburkii ayaa weli la faagaya waa laga yaabaa in dad kale kasoo baxaan maxaa yeele dad baa weli lala-yahay sida kuwa dhintay wejiyadooda loo garan la-yahay dad aan lahaynin inay dhinteen iyo inay nool yihiin intaba waayahay ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo guddoomiye dabcan waa dee tiro aada u badan marka laba boqol iyo toddoba dhaawaca meel yaalaan haddana laba boqol iyo dheeraad dhimashaa haddana cusbitaal kale yaalaan iyo dhimashada intaa lag waa tiro aada u badan markaad eegto adeega iyo weliba la tacaalida kuwa dhaawaca ah ee la keenayo labadaa cusbitaaleed soo marto iyadoo dabcan shalayba la shaaciyey in dhiigoo kale uu yaryahay adeegii iyo weliba tamartii ma ku filan tahay mise waxaa loo baahan yahay in gurmad la sameeyo oo lagala qayb qaato sida labada cusbitaal bay xaqiijiyeen adeega kuma filna inuu ku filan yahay iskaba dhaafe uma dhawaahi tahay inuu ku filan yahay oo cisbitaalka isbitaalada labada cisbitaal waxaa laiga sheegay waxaa laiga sheegay in dadka takhaatiirtii loo baahnaa oo oo dhibaatooyinkan wax ka qaban karay heerarka kala gedisan intoodii badneedba inaysan dalka jooginba sida takhtarka qaliinka madaxa sameeya takhtarka caruurta qala takhtarka dadka gubtay jirkooda daweeya iyo wixii lamid ah marka gurmad degdega oo aada iyo aada u ballaaran oo inta hadda la haysto aada iyo aada uga ballaaran ayaa loo baahan yahay
kaasi waxa uu ahaa senator abshir maxamed axmed oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha aqalka sanadka kana mid a senataro maanta soo booqday qaar ka mida cisbitallada magaalada muqdisho oo la geeyey dhimashada iyo dadkii dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho waxa uu khadka taleefonka ugu warramayey cabdixakiin maxamuud shirwac
haddaba weerarkan waxaa ku dhintay tobannaan qof oo sidaa haddaba aad maqlayseen ilaa iyo hadda laba boqol iyo soddon qof la xaqiijiyey dadkaasi qaar waxa ay ahaayeen shacab ku ganacsanaya waddada dhinaceeda kuwo kalena waxaay ahaayeen safar arday shaqaale iyo dad kale oo u badan masaakiin aan waxba galabsan dadka dhintay waxaa ka mid ahaa doctoresa maryan cabdulaahi oo ahayd dhakhtarad dhowaan qalin jebisay sahre cabdi axmed ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay doctoresa hodan axmed cali oo ay isku fasal ahaayeen marxuumadda waxaanay ugu horeyn weydiisay inay faahfaahiso geerida maryan cabdulaahi
abaayo maryan cabdulaahi waxaan ahayn isku galaas muddo lix sano ah aan wax ka wada baraneynay jaamacadda banaadir qeybteeda caafimaadka guud iyo qaliinka maryan waxaa ku aqaanay gabar firfircoon karti leh waxayna ku jirtay saddexda arday oo oo ugu sarreysay sida hadda aan ku qiyaasayna galaaskeena dhanka marketka waa gartay marka shalay geerideeda sideed ku ogaatay shalay geerideeda waxaa ku ogaaday waxaan isku diyaarinaynay xafladeena qalinjabinta waxaan suuqa u aadnay inaan soo iibsano dharkii iyo waxyaabihii aan soo design garaysano marka maryan waxay isla socdeen gabar dhaawacantay oo faadumo la dhaho oo ayadan isku galaas ahayn aniga meesha ayaga ay joogeen ma joogin xamarweynaan joogay moolka ku sugnaa waxaa isoo wacday gabadha dhaawacan oo ii sheegtay inay ayada dhaawacan tahay dhaawaceedana aysan ogeyn meesha uu ku yaalo laakiin dhiiggeeda bas ay ujeedo maryanna inay isla socdeen oo ay kasoo carartay markii waxa dhacay maryan taleefonkeedana nin baa qabanayo gabadha waa dhimatay uu leeyahay marka saas ogoga jiri halaiga warqabo aniga waa dhaawacanahay hotel gorgora ku jiraa maryanna waa meed saasaa la igu dhahay marka saasaan ku ogaaday warbixinta gabadh dhaawacan ay soo siisay waa gartay laakiin maanta waad sii xaqiijiso ehelkeeda ayaa duugta iyo ka qayb galay isla markiiba markay meesha ay ku geeriyootay waxaa agyaala gaari gaarigi ninka lahaa gabadha qaaday wuxuu geeyey isbitaal cusmaan fiqi oo ku yaalo kaleex marka marka uu geeyey dhakhaatiir aan isla qalin jabinaynay a waxay taagnaayeen meesha emergencyga ayagii aqooday marka oo soo hubiyey oo dhahay gabadha aawoosid waa gabadheeni waa maryan waa gabadhi galaanahayd saasaa lagu hubsaday waa garta oo xalayna waxay kumeed barida isbitaalkaas maryan maxay baranaysay si gaara ee qaybta caafimaadka maxay u barato ku takhasus caaf waxaan baranaynay caafimaad guud iyo qaliin waa mud lix sano ah waa bajular waa gartay marka bal waxaad iga warantaa dabeecadaheeda iyo qof ahaan shaksiyan maxaad ku tilmaami lahayd maryan wallaahi maryan gabar degan akhlaaq leh aqoon leh oo ardayda aada ay abaab uga haayaan oo wax u akrin jirta ardayda in saacidi jirtay xilliga imtixaanada dadka loo orday ahayd maryan walaa abaayo anaga murugtaa dareemayna waa lix sanaa ka sabri la-nahay maryan barashadaa baranay iyo wanaageeda waxaa ka xanuun badan waalidkii dhalay soo barbaariyey oo muddada intaas la kusoo dadaalayay dalka dibaddiisuu ku maqnaa wuxuu maanta u imaanayey ka qaybgalka xafladda qalinjabinta ee gabadhiisa xalay taransuu ku ahay dubay shalay waa isla hadleen wuxuu yidhi taleefon ma haysto aabo waxaan markaan elboorka aadin caddo imaado kula soo hadli doonaa nasiib darrada dhacday markuu yimid wuxuu la kulmay meesha xaflad iyo farxad uu usoo safray meedka gabadhiisa inuu wax ka aaso marka mar walba waxaa ka qaraar ama naga xanuun badan dareenka aabbahaas maanta uu dareemayo waa garta isla jaamacadda banaadir dhowr qof oo kale oo ka mid ahaa ardayda ayaa la sheegay inay dhinteen gabar iyo laba wiil oo kale wiil waa lala-yahay ayaga laftirkooda ardaydaas kale maxaad ka warhaysaa ardaydaas kale wiilasha jaamacadda ka qalinjebiyey inta la waayey afaray ahaayeen hal wiil asoo nool oo caafimaad qabaa shalay la helay labana hadeer taan meedkooda naloo soo sheegay midna weli waa la la-yahay oo geerii nolol midna ma lagu haayo laakiin dadkii meesha joogay waxaa lagu qiyaasaa kulligood inaysan dad qabin sababtoo ah meedadka la arkaayo a waxay yihiin meedad aada u tiro badan oon la hayb garanayn xataa dumar iyo rag waxay yihiin marka qofkii la waayo meeshaasaa lagu tirinaa macnaha waa qof gubte oon la aqoonsan karin jirkiisa waa qof gubta oon dadka waxay og yihiin waa qoryo camal ay dadka noqdeen ma la kala garan karo waa gartay waa gartay marka farxiyo iyadana gabar la dhaho maxamed ayaa ka mid ahayd ardayda isla jaamacadda banaadir bal iyadana ma ma dadka dhintay gasha farxiyo ma la xaqiijiyey farxiyo muxiyidiin farxiyo muxiyidiin ehelkeeda waxay sheegeen laabtoob ay wadatay iyo boorso iyo baasaboor in ay laamiga geeskiisa ka heleen wiilkii darawalka ahaana uu dhintay ee isla socdeen ayadii maa la arkin laakiin farxiyo waxaa dadka la xaqiijiyeen inay iyadan geeriyootay waxay ka baxday qeybta i t-ga oo isla jaamacadda banaadir waa gartay bal adiga dareenkaaga iiga waran arday shan qof ku dhow dhow oo aad wax wada baranayseen sanado badan soo wada joogteen jaamacadda ayaa qaarkood dhinteen oo la xaqiijiyey qaarkood lala-yahay raq iyo ruux adiga bal dareenkaaga iiga waran walaahi dareenkay cabiri kari shalay markay waxa dhaceen aa maqlay iyo intaas anoo caafimaad kusoo dhex jiray dhaawacyada arkayay way iiga dareen duwan tahay farxaddii aan rajeynaynay lixda sano waxaa usoo dhabar adeegnay marka maanta isdhaheen xafladii iyo wixii qabanqaabiya gabadhii in gabadhii la waayo wiilashii naga horreeyo oo wadada noo ahaa iyagana meeshii ay maraan wax aada u xanuun badan waa dareen qof dhintay waa ka sabri kartaa waa taqaan laakiin qof gubtay oodan garanayn suu yahay iyo dad ayagii dhan isbedeleen heebtooda inuu rag yahay ma garanaysid inuu dumar yahay ma garanaysid walaa wax aada looga naxawaaye waxaa kaa niyad jebinaya inaad wadanku wax kusii barato ama sii shaqeyso hankaagiiy hoos u dhigay waxyaabahan dhacaayo marka arag laakiin waa dadaaleyna insha allah waana sabreynaa hadda waxaad joogtaa qeybta gurmadka eeisbitaalka madiino oo dhiigaga dadka loogu shubayo iiga waran sida gargaarka dhiig shubidda hadda uu socdo walaahi dhiig shubidda urur dhalinyaro aan ka mid ahay aasaaseyna jiro oo volontier ahaan dhiiga ku deeqaayay kheyr allah siiyo ilaa xalay dhiig shubidda aaday u socotay dadku waa imaanayeen dhiigooda waa sadaqaysanayeen inkastoo weli baahida dhiiga marnabo sida loo baahan yaha loo kafargarayn karin oo dhiigyada qaar ay naga maqan yihiin haddana aaday dadku dadaal u muujiyeen wadooyinkiia xiran meelay soo maraan male dadka way soo lugeynayaan way soo rafaadayaan intaas waxay usoo marayeen inay dadkii dhiigooda ay ku sadaqaystaan dhiig shubidii waa socotaa laakiin marnabo ma gaarin inta aan rabnay oo dhiigaga reerka ah baahideedu waa tabaynaa
taasi waxay ahayd dictoresa hodan axmed cali oo khadka telefoonka magaalada muqdisho ugu waramaysay wariyahayaga zahre cabdi axmed waxa ay ka hadlaysay doctoresa maryan cabdulaahi oo iyadu ka mid ahay dadkii shalayta ku geeriyooday qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho doctoresa maryan waxay isku diyaarinaysay xafladii qalinjebinteeda kadib markii ay soo dhammaysatay lix sano oo waxbarasho dhinaca caafimaadka ah dhinaca kalena cabdi cali ibraahim waxa uu sidoo kale ka mid yahay ehelada ay dadkoodu ku dhinteen qaraxaasi cabdi waxa uu qaraxaasi ku waayey walaalihiis jamaal axmed cismaan ayuu uga waramay dareenka qoyskooda
ha isaadu waxaa weeyaan siday wax u dhaceen dee anigu waxaa ka shaqeynaya waxaa ka mid ahay shaqaale ka shaqeeya isbitaalka banaadir marka anuu joogo sagaal saac iyo bar galabnimo masaajid ku dhex yaala cisbitaalka dhexdiisa fadhiyo ayaa waxaa maqlay qarax weyn oo masaajidka gelgelay waa masaajidka casirkii waa dukanay gabar aniga ila dhalatay ayaa muddo badan waxay wax ku gadaysay shilaal soobe sarta soobe dhinaceeda ama bisha cas albaabkeeda maaragtay ayay fadhi jirtay weligeed shilaal ku gadi jirtay isla markii muraayadihii cisbitaalkii baa soo daatay qaarkiis masaajidkii waa muraayad ka jabtay masaajidka casirkii baa dukaday isla markii waa dhaqaajiyey meeshii inaad tagaa damci oo qaraxa ka dhacay waa ii suurtageli weyse istaal madiinaa tegey istaal madiina markaa tegey waxaa weeyaan meydii waxbaa ka raadinayay iyadana ma arag waa baxay cisbitaalkii digfer baa tegey oo maaragtay oo turkiga hadda la wareegay cisbitaalkii digfer laftigiisi waa ka waayey waxaa weeyaan wax meyd waa ka waayey dibaa ugu soo noqday bartii ee shidaalka ugeli jirtay baa dib ugu soo noqdo imid halkii markaa imid waxaan arkay waxaan la tacajibay oo aanan weligay arag intaana xamar dhex joogay anigu aan maka marna kama bixin waxaa weeyaan dadaa ku qiyaasay oo laba boqol oo qof aa dhihi karo iyo in ka badan oo wada burburtay dad gubtay oo aan weligay aanan arag indhaha ka gubtayn dhagaha timaha dhar iskaba daaya jirkoodii darsoomay wixii gabadhii halkii ay fadhiday markaasi qaraxa kasoo horjeedkooda laamiga dhan baa go-ay waxaa weyan xali oo dhan ilaa isaqda dhex meeshaa taagnaay kadib waa iska soo bax hooyadii waa yeela ceelash ku nool halka ceelashaa kusoo oyday laba iyo tobanki saaki baa meesha tegey isbitaal madiinaa tegey meedadka la iskugu geeyay isbitaalkii markaa tegey dadkii xalay aan arkaayo wada madmadoobaado digsi oo kale nin inaag aan la kala garanayn lugihii gurmeen gacmihii gurmeen aan la kala fahmayn baa meesha ugu tegey waxaa caloosha banaanka taala garabka go-an ninka qobka dhabar dhabar u jiifa nin inaag lama kala yaqaan markaa gabadhii meesha haddan ka qoostay dibaa ugu noqday waxaa tegey bartii oo mathalan oo qaraxa kula dhacay bisha cas gudaheeda iyo halkii iyada shidaalka ugeli jirta meel udhexeysa waxaa ka helay gacanteeda midig oo go-an faraanti yar faraanti maan bulokaat mee dhahan oo gabdhaha gashadana ugu jiri gacmaheedii gacantii baa ka helay gacanteediba eed gabadh ana ila dhalatay iyo gabadha iyada dhasha ila socdeen waa aqoonsanay gacantaas gacantaasaa qaadan baakad baa ku ridnay cabaaraa meesha taagneyn calaa kulli xaal waxaa weeyaan waa iska tegnay ceelashaa tegnay meesha iskaga aasnay gacantii hooyadii agteeda meesha hadda joognaa laakiin meesha waxaa wax ka dhacay masiibo oo aan la tilmaami karin oo aan la maqlin oo wax kastoo dhacay tanoo kale aanan arag macnaa dad wuu ku dhammaaday walaalkey waxaa weye intaasaa kuu sheegi karaa waayahay waa tahay musiibo ayaa ka dhacday meesha marka gacanta gabadha walaasha ee aada aqoonsateen ma gabadha ay dhashay baa aqoonsatee ilmaha ay dhashay baa aqoonsateen mise adinku aada aqoonsateen oo meydka intiisi kale waad weyseen meydka intiisi kale waa weyne barti iyadii ay joogtay derbi dheeraa ka dambeeyey derbigaas dhulka oo galay masaajidaa ka dambeeyey masaajidkaas dhulka oo galay geedaha ka dambeeyey geedihii baa wada macnaha dhulka galeen oo maaragtay amoodego maaragtay geed in jiridka laga bixiyo dabeel maa qaado ma naqa fartii ka dambeysay weyneyd oo bisha xasa dhan baa soo hoobatay oo iyada dhan burburtay meedadaa xitaa lagu xareeyaa nala yidhi iyada waa weyne meydkeedii waa ka raadina waa waana ilaa hadda meydkeeda sababta dadkan waxay noo sheegeen eridaas ka dhawaayey waxaa weeyaan meeshaa meyd mabaan dabeel baaba qaaday dadka meelaha wixii gabar shidaal halkaa gadaayay in laba ay ka badbaaday inta kale oo dhan halkaa ay ku dhinteen intaasaa noola sheegay maaragtay oo laba keliya ay ka badbaaday oo inta kale oo dhan ee maaragtay halkaa ay ku shahiideen marka tirada qiyaas ahaan inta gabdhood ee shidaalka meesha ku guda jirtay imise ayaad ku qiyaasaysaa
wallaahi anigu waxaa is leeyahay soddomeeye afartameeye meelahaas gabdhaha shidaalka waa weji aqaanigiigood sababta muddo badan labaatan sana in ka badan gabadha walaashay maaragta halkaa shidaalka ugadaysay oo wax yar maahan markasta cisbitaalka banaadir anigo ka shaqeynaya waa sii mari jiray galabtii oo kale marmar subaxdi gaari baa meesha kusoo mari jiray xaaladeeda waa la socday gabadha waa iska shaqaysanaysa iska labana ahayd waxba dhib ma jirin marka a cisbitaalka banaadir adiga dhakhtar baa tahay mise shaqaale caadi cisbitaal ka shaqeeya wallahi isaadu anigu waxaan ahay maaragtay shaqaalihii hore oo min zamaan oo kuleedka caafimaad ka baxa nersinka laakiin koorsooyin fara badan ka qaad gobolada kasoo shaqeeyey sacuudi carabiya laba sagaashan iyo labada ilaa hadan laba kun iyo kowi baa imid dadkaasa ahay maaragta howlwadeenada caafimaad cisbitaalkaad ku jirtaa waa gartay gabadh gabadh walaasha ah ilaahay u naxariistay dadka kale meesha ku dhintay magaceeda maxaa la oran jiray caashe cali ibraahim baa la yidhaha an cabdi cali ibraahim baa la yidhaha suaabinka hooyana labadeen marka da ahaan ma kaa weyn mise waxay ahayd way kaa yareyd ilaa iyo saddex da baa noo dhexeysay daadeeda ilaa iyo dhowr iyo afartan jir waa ayay ahayd macnaha iyadaa kaa weyneyd anaa may may iyadaa iga yareyd saddex da noo dhexeysay anaa ka weynay macnaha dhowr iyo afartan jir bay ahayd waa gartay marka familkeeda iyo wax caruura ama qoys ay lahayd haddaad noo sheegi karto wallaahi ifka waxay ka dhashay wiil iyo gabar ayaa ifka ka dhashay oo xilligii dawladda siyaad bare dawladda dhexe ee burburaysay ayaa ninkeeda dhintay marka kadib maysan guursan wiilkii iyo gabadha gabar wiilkii nairobi oo dukaan ku haya halkaasuu macnaha joogaa wiilkeedii gabadheedana waa qoys halkaana lagu qabaa iyadna nin baa hadda qabiy oo nin baa iska qaba lakin waxa wey ilmo uma dhalin nin baa qabiy iyadana haddeer laakiin waxa weeyaan wiil iyo gabadhahaas ayaa iska ka dhashay
kaasi waxa uu ahaa cabdi cali ibraahim oo isagoo muqdisho jooga khadka telefoonka ugu warramayey jamaal axmed cismaan cabdi waxa uu ka warramayey walaashiis oo ku geeriyootay qaraxii shalayto
weli waxaanu ku guda jirnaa wararka ku saabsan qaraxaasi shalay ka dhacay magaalada muqdisho shaqaalaha gurmadka caafimaadka ee muqdisho ayaa sheegay inay weli socoto hawsha lagu daadguraynayo dadka ku waxyeeloobay qaraxaasi welina ay dad ku hoos jiraan burburka dhismayaasha soo dumay doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan waa madaxa adeega ambalaasyada amiin haaruun macruuf ayuu u waramay
amin ambulance dadkii ay tirisay ee dhaawac dhimashada ahay ee ay qaaday ama ay aragtay waa toddobaatan iyo shan qof oo yani ayadu aamin ambulance ay la qabatay laakiin intaa way ka badan karaan oo waxaa shaqeynaya dad badan oo volunteer ah iyo ambulansooyin kaleet ayaa shaqeynaya marka intaa wuu ka badan karaa laakiin aamin ambulance waxay qabatay ee ka xagga dhimashada waa gartay dhimashada badankeeda xaggeed ka qaadeen dhimashadu waxay ka dhacday yani meeshii qaraxu ka dhacay hoteelada dadkii ku jiray iyo dadkii banaanka joogay ee ganacsiga hayay iyo kuwii baabuurta saaraay ayuu iyo weliba yani wuxuu gaaray yani meelo ka baxsan qaraxu meeshuu ka dhaca meelo ka baxsan ka durugsan ayay gaa gaarsiiyey yani dhaawac iyo dhimasho intaba ku gaarsiiyey waa gartay dhaawacuna waa imisa dhaawaca hadda markii aynu xalay marka sagaalkii iyo barkii ay soo shaqaalihii soo rawxeen ee saaka aan isu ribood garaynay qof waliba intii uu qaaday soo ribood gareeyey waxay noqotay laba boqol iyo konton iyo saddex qof ay noqotay way ka badan karaan oo dadkii shaqaynayey ayaguna sidaas kale ay gurmad u sameynayeen waa gartay halkeed geysteen dhaawaca dhaawaca waxaynu geenay cisbitaallo kala duwan sida cisbitaalka ortokhan madiina hosbitaal somali sudanis hosbital cisbitaalka masaarida oo loo yaqaan samsam umma iyo daaru shifa dhammaantoodna way wada buuxsameen oo waxay dhaheen waa wa wa way qaadi kari waayeen waaa hal waxaa laga yaabaa ambulance inay saddex isbitaal isu martay oo dad dhaawaca wada oo isbitaal kastaba uu leeyahay waa buuxaa meel la dhiga ma lahan dadka marka waxay kutusinaysaa yani marki yani baaxadda uu lahaa dhibaatadu intay la ekeed yani aada ay u xad weyneyd waa gartay dadka aad qaadeen ee dhaawaca dhaawacyada ay qabaan waa noocee xaqiiqatan dadku dhaawacyo kala duwan ayay qabaan dadku dhaawacyo waaweyn oo aad silaa laga soo kabsan doonin way qabaan dhaawacyo iska macquul ah oo qofku yani kuwaan arki jirna lamida way qabaan kuwa dhaawacyo fudud way jiraan laakiin dadka dhaawacyada waaweyn qaba ayaa aada u badnaa oo la qiyaasayo ama laga yaabo dadka qaarkood markii cisbitaalka la geeyey kadib inay u dhiman karaan dhaawacyadaas waa garta hawsha gurmadka ee badbaadinta iyo maxaan ku idhahda baadigoobka wixii nool iyo wixii dhintay see u socotaa inta adig ka warhayso
run ahaantii aniga yani khibradda toban sano oo aan ka shaqaynayey gurmadka deg deg ah aamin ambulance aan u shaqaynayey ma arkin yani qarax noocaan u khasaaro weyn yani baadigoobku yani sidii yani xilligii ay wax dhaceen xilligiisi kaleeta ayaan ku dhownahay waxaan yani dadkiina weli qaar baa la helayaa dhaawac ah qaar ayaa la helayaa dhimasho oo guryuhu ku dumeen yani inta way isugu jiraan laakiin xoogaa waxaan dareemaya in khibrad la-aan ay jirto marka ay noqoto qof guri ku dumay sidee looga soo bixinaa yaa kasoo bixinaa qalab noocee la adeegsanaa yani waxaad moodaa katrabil in lagu riixay kaasoo qofkii dili kara ama sababi kara inuu dhinto qofkii baahida ugu weyne hadda jirta ee dhinaca gurmadka maxay tahay baahida runtii way baaxad weyn tahay ka aamin ambulance ahaan markaan kasoo qaado aamin ambulance toban ambulance ay ku shaqaynaysay coordinationkoodu ma fiicneen maxaa yeelay wixii isku tiri lahay isku tirkoodu ma fiicneen telefoonadii busy waaye qof walba shirkadii busy ka dhiga qof walba qof ayuu wacaya qof walba khasaaro raba inuu ogaado marka busy ayay noqdeen telefoonada shirkadda waxaan isleenahay haddii aan hayso lahayn walkitok ama radio call haddaan hayso lahayn isku xirkeenu wuu ka ficnaa lahay yani shalay wixii aan qaban karin wax ka badan ayaan qaban kari lahay dhinaca kaleeto markay noqoto gaadiidkaan haysanaa waa yaryahay runtii oo hadda yani kuma fillo shaqada socota iyo baahida caafimaad gurma deg dega loo baahan yahay kuma fillo dhinaca kaleeto markay ma ka fiirino economically annaga hadda ma bixin karno oo shalay yani waxaa laga yaabaa ambulance kasta markay toban mar ama labaatan mar ay tagtay goobtii inuu shidaal ka dhamaado kaasoon annaga ayna awood u lahayn ka baxsan wixii aan ku xisaabtamayno dhinaca guryaha markii dad ku dumo riskii tiimki loo baahnaa ma jiro waddankeena kama jiro qalabkii loo baahnayna ma jiro haddii la waayo qalab iyo man power haddii laisla waayo waxba ma soconayaan marka haddii qalabna ma jiro man powerna ma jiro kaas in la helaa muhiim waayo oo dad markuu guri ku dimo sidii looga bixin lahaa garan kara oo garan kara qofka intoo u jira meeqa mitir u jiraa sidee looga soo bixin karaa taasna muhiim waaye dhinaca cisbitaalada cisbitaalada laftigooda capacity ay ku xisaabtamayeen wax ka badan ayaa yimid waxaan isleeyahay laftigeeda riski meeshaas in emergency loogu talagalo ka badan wixii shala dhacay wax ka badan ay dhici karaan in xisaabta lagu darsado
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ah madaxa adeega ambalaasyada magaalada muqdisho ee aamin waxa uu khadka teleefonka ugu warrameeyey haaruun macruuf haddaba qaraxan waxaa ku dhaawacmay boqolaal qof oo rayida dadka dhaawacmay waxaa ka mida weriyaha idaacadda v o eda ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle cabdulqaadir isaga oo muqdisho ku sugan ayuu waxaa khadka telefoonka uu kula hadlay zahre cabdi axmed oo washington joogta
waa sahra waa mahadsan tahay dhaawac ayagu waxa iga yaalaa dhinacan sare madaxa gaar ahaan xakan qoorta hoosteeda ah meesha la yidhaahdo tarakeeyaha oo dhuuntan hoostoosan bay maaragtay qariygu sameeyey inkastoo tarakeeyo hadda fiican yahay oo aan neefsan karo oo wax hadda beer dara aysan jirin dhaawac labaadna wuxuu iga yaalaa gacanta midigta ah oo hadda kooxda faajadu ay weli ridwadkeeda hayaan laakiin inay jabantaa loo badinayo meelaha qaar way kala baxday ay yidhaahdeen dhaawac si saxada igu daran waxa waaye gubasho jirkeyga ah oo maaragtay dib baa garanayda ay qabsaday oo dharkii iyo gubashaa jirtay inkastoo dadkii aawey dhaba dharka iga siibeen oo hoogaan laga gaara laakiin haddana gubashaa jirtay jirkeedwa jirta aqsaar ahaan qaybta sare u badanaa jirto gubasho ah iyo maaragtay jugta waxa dhacayo aan ogeyn qaabka u dhacda laakiin jirka meel kastoo kamida ay dhaawac ku yaalaan wejigoo kale ilaa iyo maaragtay afar qodob meel ilaa saddex qodob meela laga tolay dhaawacyadaas kala duwan oo jirka o dhan saameeyaha waa lagu dhacay ilaahay ha kuu boogadhayo waan filayaa hadda miirkaaga haddaad qabto inaad reysataan kuu rajeynayaa bal waxaad marka iga warantay cabdiqaadirow ee dhinaca kale gudaha wadanka ama isbitaalka hadda aad taalo wax ma looga qaban karaa dhaawacaaga mase waxaa la qorsheynayaa in banaanka lagu qaado xaalkaaga siduu yahay sahray marka loo eego boqol qof oo dhimatay iyo dad xubnahoodii waayey iyo dad dartoodii waayey waxawaaye waxaa la qaban karaa ka dhiganta waa fiicanahay ilaa ilaa u mahad cileedahay laakiin haddana dhaawac anigaga yaala dhinaca dhuunta oo halkan xubnaha neefta qaybiyaba hunguriga meeshan ayaa xoogaa dhakhaatiirtu ay ay qalala kulley yaro ka jaabsadeen welila u baahan maarta in aada loo hubiyo waxay waxayna waxayna u badan tahay in dibadda laga qaado oo hadda gurba caafimaadaan heli doono si dhaqsaa dhamaan hay-adaha maaragtay hawshan ku shaqada la fiyooda dagaalaysa howl dagaal badan wada iyo dawa dhinaca dawladda marka dibaddaa laga qaadi doona hadduu la yidhaahdo caafimaadkaygana marka loo eego dadkii adhaskay iyo boqolaal qof oo dhimatay oo maanta magaaladu say sheegayaan meydadkii meel loo kala baran laayahay waxay soo gaara waxa maahan waxaa dhintay todoba qof oo saaxiibada ee meela fadhiyay ayaa hal mar wada dhinteen oo hadda markaa soo miirsan laleeyahay heblow kula fadhiyay mataqaana wuu dhintay heblow way dhimatay qofka ugu dambeeya siduu lagu xagan kuya hadda lay keeno marka waa dareemi karaysaa xukunkaas bishaha lacabo iyo todoba qof aqaano ayaa dhamaantood hadda dhimashada layshakaa soo miirsado marka waxay gaara waxawaaye waxa ilaahay iyasiray oo ilaahay iga yasira waay alxamdulilah waayahay cabdiqaadirow bal waxaad iiga warantaa haddii aad badhadli kartood kusii dari karta intaasi jawiga markii aad fadhideen meesha iyo see wax ku bilowdeen waxyar bal iiga bidhaami insha allah haddaad awoodid waxyar iiga faahfaahi wallaahi waxa dhacay waxay ahaayeen wax maaragtay qof de qof hadduu ka sheekeyn kala jiro waa qof kale laakiin aniga muqaadi ahaan waxaan xasuustay inaan dhismo ku yaala isgoyska salbe oo hotelka safari ka eg dhow inaan ka soo baxayay gaarigeyga inaan markaan rado kasoo dha markii aan saan usoo dhaqaaqay oo inaan dhaqaaqo radana waxbaa dhacay dhicitaankaas maqalkeeda uunana igu dambeysay waxay igu soo horbaxagan waxay ahaaday saakay afarti saac anigoo maaragtay tolan oo maaragtay isbitaal aal oo dabid dul dhaway inay igu soo hagto marka waxaan ka sheegi kara ma laha haba yaraatee laakiin waxaan xasuustayna uu rabay inuu hotel safari galo hotel safarida wuu karka saarnaa aan dhinac kalaan ka joogay intaasaan xasuustaa keliya laakiin waxa kaloo xigay ma sheegi karo
kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir maxamed cabdulle oo ah wariyaha v o e da muqdisho uga soo warrama oo ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxii shalaytoo ka dhacay magaalada muqdisho cabdulqaadir iyo dhammaan intii ku dhaawacantayba waxaan u rajaynaynaa caafimaad deg dega aamiin dhinaca kalena midad kale oo hor leh ayaa maanta laga soo saaray goobta uu qaraxu ka dhacay warbixintan waxaa goor dhoweyd muqdisho ka soo diray wariyaheenna axmed xasan colaad
waxaa weli socda gurmadka loo fidinayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxii weynaa ee shalay ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan isgoyska soobe iyadoo weli dhismayaasha burburay laga baadigoobayo dad ku hoos jira meedadka ilaa maantay laga soo hoos qoday ayaa gaaraya shan ruux dhismayaasha burburay waxaana qaarkood la sheegay in la gara waayey gawaarida cagaf-cagafyada ayaa sidoo kale qodaya guryaha ku burburay qaraxii shalay waxaana aad u yar rajada laga qabo in dad nool laga soo saaro dhismayaasha burburay shacab aad u fara badan ayaa buuxdhaafiya isgoyska soobe iyo isbitaalada waaweyn waxaana dadku ay raadinayaan dadkooda ay nolol iyo geeri intaba ay ku la'yihiin agaasimaha cisbitalka madiina doctor maxamed yuusuf ayaa ka warbixiyey cisbitaalka madiina dhaawacyadii la soo gaarsiiyey iyo dhimasho xad aan lahayn oo uu sheegay inaysan hore aysan u arkin dhimasho badan oo aan la garan karin nuuca ay yihiin oo weli hore aan loo aragnaa isbitaalka waa la keenay dhibkii shala dhacay ilaa xad dhibka u geystay ukaamadii iyo meydadkii iyo wixii la keenay isbitaalka gudihiisa isbitaalka shalay waxaana loo keenay annagoo isla shaqadii waa noo dhammaatay markaan nasashada aadi lahayn ayaa qarax weyn dhacay qaraxii waxuu sababay shan daqiiqa gudaheeda marka annaga dhan argagaxna galay shan daqiiqa gudaheeda waxaa noo bilaabatay ambulanska inay keenaan dhaawacyadii toddobaatan iyo koowaana loo keenay toddobaatan iyo kowgii shan iyo labaatan dhaawacooda waa qafiifsanaayay yacni dhaawac fudud oo ahaay waa daaweynay afartan iyo lixna waa jiifinay afartan iyo lixaa noo jiifta hadda stable waaye qaarkood xaaladkooda waa xun yahay dadaalaan haynaa aan ku magaciiseynayno sidoo kale madaxweynaha soomaaliya ayaa booqday cisbitaalada waaweyn ee la geeyey dadka dhaawacyada qabay ee qaraxii shalay ku waxyeeloobay iyo goobta qaraxu ka dhacay laf ahaanteeda waxaana madaxweynuhu ugu horreyn uu sheegay inuu tacsi u dirayo shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan intii dhibad sabar allah naga siiyo kulligeen waxaan halkan aan ku soo booqannay dadkii dhaawaca ahaa shalay la keenay oo dee qaraxa ahaa dadkii qaraxa ku soo qabsaday maxaanku raahdaa shalay wixii dhacay ad ogtihiin oo ahayd musiibo qaran waxaan soo booqnay isbitaalka erdogan hosbital oo naloo sheegay in la keenay laba boqol iyo shan maxaanku raha dad dhaawac ah lixdan xalay ay ka baxeen koo iyo tobanna ay yihiin xaalad adag ku jiraan waxaan ilaahay uga baryaynaa dadkaas inuu si deg deg uga kiciyo dadkii dhintayna waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu naxariisii jannadiisi siiyo runtii waa xaalad aad iyo aad u adag waxaan ugu yeeri karnaa musiibo qaran madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu qaraxii shalay oo ku tilmaamay inuu ahaa mid masiibo qaran wuxuuna uu sheegay in dadkii geystay aysan u naxayn shacab iyo dowlad intaba qaraxii shalay foosh xumaa oo ka dhacay halkan ay dadka badan ay ku la'deen taas waxay caddaynaysaa qolooyinka horarka ah oo nabaddiidka ah oo al-shabaab inaysan u naxayn cidna inaysan taargetkooda ahayn ama aysan diiradda saarayn dowladda iyo xarumaha dowladda laakiin ay cadow ku yihiin shacabka soomaaliyeed oo loo baahan yahay inaan iska qabanno oo loo baahan yahay inaan u istaagno oo loo baahan yahay inaan si rasmi ah ula dagaalno maxaa yeelay waxa ay la dagaalsan yihiin ma aha dowlad soomaaliyeed waxay la dagaalsan yihiin shacabka soomaaliyeed wixii shalay dhintay iyo dadkii dhaawaca ahaa waxay ahaayeen dad maxaan idin raahdaa maxaan ku raahdaa hooyooyin ah aabbooyin ah walaalo ah iyo ahaayeen oo soomaaliyeed oon waxba galabsan xasuuqii dhacay shalay insha allah ummadda soomaaliyed waxay ka baranaysaa ma ah inay baqdin geliso waxaan ka qaadaynaa geesinimo waxaan ka qaadaynaa inaan la dagaalno oo aan u istaagno oo si dhaqsi ah aan iskaga qabanno aan u cirib tarno hadduu ilaaha yidhaahdo ugu dambayntii madaxweynaha soomaaliya ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay u istaagaan sidii ay uga hortegi lahaayeen xarakada al-shabaab shacabka soomaaliyed waxaan leeyahay ha loo wada istaago dagaalkan waa dagaalna wada haysta mid istaagaya ma aha ilaa qof walba oo soomaaliyeed uu u istaago dagaalkan dagaal istaagaya ma aha dhallinyaradaas dhallinyarada waxaan leeyahay dalkan idinkaa iska leh waxa maalin walba weerarka lagu yahay oo la laynayo waa hooyooyinkiin waa aabbayaashiin waa idinka waxa horumarka loo diidayo waa dowladdiina wey waxa horumarka loo diidayo waa mustaqbalkiinna marka waxaan leeyahay dhallinyarada ha u istaagaan aan u wada istaagno dagaalkaani waa dagaal ku wajahan shacabka soomaaliyed ummadda soomaaliyeed ma aha dagaal ku wajahan dadka dowladda u shaqeeya ma aha dagaalkan wuxuu ku wajahan yahay annagoo idil waxaan iskaga qaban karnaa annagoo mid ah annagoo u midowna oo u istaagna iskaga qaban karnaa insha allahna waa ku guulaysan hadduu ilaah yidhahdo waa ku guulaysanna si deg dega waa mahadsantihiin qaraxani ayaa lagu tilmaamay in uu yahay kii ugu cuslaa ee ka dhaca magaalada muqdisho intii la og yahay axmed xasan colaad v o a muqdisho
weli wararka qaraxii shalaytoo ka dhacay magaalada muqdisho ayaynu ku jirnaaye dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday saddex maalmood oo barar diiqa oo hoos loo dhigayo calanka madaxda dowladda soomaaliyana waxa ay cambaareeyeen weerarkan iyagoo ku baaqay in la gargaaro dadka ay waxyeeladu soo gaartay haaruun macruuf ayaa khadka telefoonka ee muqdisho kula xidhiidhay wasiirka warfaafinta injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow waxaanu ugu horreyn weydiiyey faahfaahinta ay ka hayaan ilaa iyo hadda khasaaraha weerarkan
bismillahi raxmaan raxiim shalay wixii ka dhacay magaalada muqdisho runtii waa musiibo kooxaha argixisadana ay si ku talagal ah oo cad ay shacabkii iyagoo og meesha inay tahay meel shacabka ku badan yahay oo zaxmad ah inay dhibaato noocaas deystaan runtii waa mid aada iyo aada waa musiibo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna oo ahaa aada bay uga tacsiyeeyeen oo weliba madaxweynuhu saddex maalmood ayuu calankana hoosan loo dhigo oo muxuu ahaa ay ayuu dalbay waxaa kale ila madaxweynuhu inta tegay goobtii dhaawacyadiina soo booqday ayuu dhiiggiisiina bixiyey marka waa musiibo qaran oo runtii dhammaantiin nooga baahan inaan u wada gurmano midda khasaaraha weli waxaa jira khasaaruhu aada bay u xooganaa guryo badan oo soo burburay dadkii baa weli tirokoobkii iyo socdo laakiin tirada tiro aada u badan bay tahay tiro cadoo intaas hadda kuma oran karno laakiin dhaawaca iyo dhimashaduba oo ahaa weli waxaad socdaa tirikoobkoodii waa gartay laakiin ilaa hadda imise qofaa idinkaydi soo gaadho ood haysaan dhimasho iyo dhaawac runtii anaga number waxaa nooga muhiimsan un bulshadaas hadda dhaawaca si loo gargaari lahaa madaxweynaha ra-isul wasaarahuna waxay ka shaqeynayeen sidii beesha caalamkana ay la hadleen dalal badanna naga aqbalay oo turkiga oo kale ka mid yahay in ay soo diraan diyaaradda dadka dhaawaca lagu qaado wuxuu ra-isul wasaaruhu ku dhawaaqay guddi heer wasiiro iyo bulshada rayidka culimada isugu jira oo tan iyo saaka ilaa hadda shaqeynaya oon kala kicin oo dhinacna ka shaqeynaya sidii dadkii muxuu ahaa aas qaran loogu sameyn lahaa inta oo ku dhimatay aan weli lahaynina lasoo tirkoobkooda la keeni lahaa inta dhaawaca si daawo deg dega loogu heli lahaa iyo in bulshada iyo muxuu ahaa oo runtii dadkii waxaa jiro badan oo familkooda weli ka warhaynin oo in iyagana laisu raadiyo marka howlo badan oo baaxad leh ayay dawladdu ku howlan tahay ra-iisul wasaaruhu safar doorasho rasmi turkiga uu ku tegi lahaa oo uu madaxweyne erdogan iyo ra-isulwasaaraha turkiga kuu kulmi lahaana waa u baajiyey marka xaaladaas masiibada ayaan ku jirnaa oo aan maaragtay la murgeysannahay shacabka dhibaatadii soo gaartay waa gartay maxaa ilaa haatan faahfaahina oo dowladdu ay ka heshay baabuurka qaraxa geystay iyo qofka waday iyo magaalada xaggu ka soo galay maxaad ka hesheen runtii baabuurka baabuur muxuu ahaa aada weyn buu ahaa markii la ogaaday baabuurkana muxuu ahaa qoyskii banaadir iyo ciidanka istaajiyeenna waa uu soo dardaray ilaa iyo inta halka uu ka yimaado goobta isku qarxiyena intaas un bajaaj iyo baabuurro yaryar ayuu hadba maaragtay kusii dhufanayay marka waa un dad ugu talagalay inay soo gaaraan meesha dadka ugu badan ay joogaan si ay u gaarsiiyaan dhaawaca kan ugu badan iyo dhimashada marka intaas baa la ogyahay laakiin waxaa socota baaris dab ah oo maaragtay madaxda qarankana u xilsaareen in guddi xaqiiqa raadino oo ka daba taga siduu falkaas u dhacay iyo sababta keenay gaarigaas bacdama afartii bilood ugu dambeysa lagu guuleysan xasiliinta magaalada muqdisho muxuu ahaa aada looga shaqeeyey amnigii nabadan soo roonaatay marka taasna waa lagu daba joogaa laakiin hadda waxaan ku jirnaa wakti sacsi iyo diiraanyo iyo murugo okay way qaraxan intaan la eg oo kale markuu dhaco laamaha amnigu maxay ku sifeeyeen ma dayacnaanba maxaan ku idhahdaa halkay wax ka qaldameen maxaa cudurdaaray bixiyeen runtii qaraxa dhacay sida loo sameeyey kooxaha argixisada waxa ay maleegayeen iyo xitaa meesha meel dawladii ka dhowdahay ma ahayn meel ciidamo joogaan ma ahayn si loo qiyaaso ilaa hadda waa la garan laayahay de qof raba inuu isdilo shacabkiina laayo waad garan kartaa in muxaadaro kastoo la sameeyo ay si un laakiin waxaa muuqata dadkan oo cadowga ummadda soomaaliyeed ah nabaddiidka ah in markii ummaddu nabad gaarsaba rabaan nabadda inay dib u dhigaan marka tanna waa tallaabo ka mid ah tallaabooyinkaas iyaga ah waxaana socda baarisan sida gaarigaas uu meesha kusoo gaaray laakiin wax sabab oo lagu macneyn karo ama loo aaneyn karo hay-adood iyo ama dayac habeeraata ma jirto waa dad argagixisa raba inay dhintaan shacabkana laayaan waayo su-aashay ugu dambeysa al-shabaab ilaa haatan kama aysan hadlin maxay kula tahay idinka markaad xaaladda daristeen qaraxan inay al-shabaab ka dambeeyeen iyo in kale ma shaki baa idinka jira shaki uga jira maaha iyada buu shaka hadda uu ka galay baan filayaa sidaad sheegayso laakiin waa dad ku tala galay in shacabkii baabi'iyaan waana muuqataa calaamadihii kooxaha argixisada oo dhan ayuu leeyahay haba yaraatee muxuu ahaa si kastoy isu qarqaryaan falkan waa fal ay niyaddana muxuu ahaa uga faraxsan yihiin cidaan ayaga ahaynoo wax noocan oo kalea ku dhiiran karta ama xitaa isku dayi karta ma jirto
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yeriso waxa uu khadka telefoonka magaalada muqdisho ugu waramayey haaruun macruuf oo jooga washington welina dhegeystayaal waxaan ku guda jiraa qaraxii cuslaa ee khasaaraha badan geystay ee shalay ka dhacay magaalada muqdisho dowladda soomaaliya waxay sheegtay in ururka al-shabaab ay ka dambeeyeen weerarkaasi al-shabaab ayaa sheegatay weerarka weerarada ka dhaca magaalada muqdisho qaraxana ayaa noqday kii ugu khasaaraha badnaa ee abid ka dhaca soomaaliya haddaba khadka taleefonka ee magaalada muqdisho ayaan kula xiriiray cabdi xasan xuseen cabdiyare madaxii hore ee sirdoonka puntland oo aqoon durugsan u leh ururka al-shabaab waxaan ugu horreyntii weydiiyey bal waxa uu ku sifeyn karo qaraxaasi shalay ka dhacay muqdisho
caasha waa mahadsantahay walaal waa dhowahay koowaad waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed uga tacsiyeeyo iyo inta nabadda jecel gaar ahaan eherada iyo qoraalada iyo qaysadkii ay ku harsatay musiibadii shalay ka dhacday magaalada muqdisho inta dhimatay waxaan leenahay samir iyo iimaan allaha inaan ka siiyo iyagana allah u naxariisto inta dhaawacana waxaan leenahay ilaahay ha bogsiiyo oo maaragtay caafimaad sare oo degdeg ha siiyo intaa haddaan ka gudbo cashay kolley hadde qaraxu wuxuu kamid ahaa musiibooyinka maaragtay kooxaha nabadiidka ay indhaweyda ummadda soomaaliyeed ku gumaadayeen buu kamid ahaa oo maaragtay buu qeyb ka ahaa runtiina wuxuu ahaa arrin maaragtay musiibo ah oo dhacday waxaan ku sifayn karaa anigu inuu ahaa qaraxaani kulley intaan xasuusto kii ugu khasaaraha badnaa uguna saameyn badnaa ee ka dhacaa magaalada muqdisho ama guud ahaan soomaaliya waa tahay waxaad markaa ka warantaa ilaa iyo hadda si rasmi ah al-shabaab qaraxan uma sheegan inay iyadu geysatay marka maxaa loo qaadan karaa in al-shabaabna aanay sheegan qarax intaan la eg oo khasaaraha baaxadda la egna geystay uu ka dhaco magaalada muqdisho gaar ahaan goob ay dad rayida iska joogeen
walaalo inaysan sheegan iyo inay sheegtaan wax macno ah oo ay kala duwan yihiin ma jirto haddiisan sheegan falkaa la yaqaanaa iyo cidda maaragtay falaalkan geysata ama maaragtay u bareerta dumaad dumaadka ummadda soomaaliyeed iyo khayal khayaeleyntooda ururka al-shabaab weeye iyo wax la halmaala marka sheegashadu macno samayn mayso inay sheegtaan horey u sheegteen inuu maaragtay ay umada gangumaadayaan horey u sheegteen kuwaa mid lamida inay horey u dhaceen kuwii inbuu raacaya uu qeyb ka yahay tan labaad runtii khasaaruhu sida la sheegaya ama goobtima joogo aad buu u tira badan yahay waxaa la sheegaya ilaa hadda maaragtay in khasaaraha tirakoobkii saxdaha weli la helin sababtu ay keenaysana ay tahay goobta uu ka dhacayo kilometer five oo la sheegayo inay tahay goob aada u mashquul badan oo dad badani maaragtay axmed badan ay tahay marka sidaa darteed baan ilaa hadda waxaan kaleeyahay ilaha dawladda iyo waxyadaha ku shaqaaleya inaysan soo gudbin tarkoobka saxda ah ee khasaarahaas ay geystay buliisay laakiin anigu waxaan ku kalsoonahay ilaa hadda xogagta aan helayno iyo warbixinada soo baxayo inaysan ururka al-shabaab ka fogeen oo iyagu ay yihiin cidda geysatay arrintii shalay ka dhacday magaalada muqdisho anuu ka shaksi ahaan kaan aaminsanahay sidaa weeye waxaana ku leeyahay casharadoodii iyo maaragtay tilmaamahoodii iyo waxyaalahoodii badan baa xataa ka jira inay maaragtay arrintaan iyaga ay geyseen cid kast cid kastoo geysatay shabaab baad aada carabka ugu celcelisay maadaama qaraxyada noocaana iyaga lagu yaqaano marka mar haddiiba qaraxan uu ahaa mid abaabulan oo lasoo abaabulay oo khasaaraha intaa la eg inuu geystana kolley qolyihii soo sameeyey ay filayeen maxaa keeni kara baad is leedahay marka in laga gaabsado sheegashadiisa waxaa keeni karaa caasho waa su-aal mudan weeye anigu waxaan aaminsanahay qaraxan bartilmaameed buu lahaa bartilmaameedku ku socdayna waxaa laga yaabaa meesha uu ku qaxay inaysan bartilmaameed ku ahayn kolley meel walba uu ku socdayba ajenduhu wuxuu ahaa inuu saameyn iyo iyo layn iyo baaba uu geysto
kaasi waxa uu ahaa cabdi xasan xuseen cabdiyare madaxii hore ee sirdoonka puntland oo aqoon durugsan u leh ururka al-shabaab waxaa goor dhoweyd khadka teleefonka uu igu warramayay isagoo jooga magaalada muqdisho halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatan jacfar waxaa stuudiyaha nagu wehelisa sahre cabdi axmed oo la socotay qaraxan shalay ka dhacay magaalada muqdisho oo banaanbax dadku ay isugu soo baxeen oo ay arrintani kaga caraysan yihiin amaba ku diidan yihiin uu ka socda magaalada muqdisho sahre maxaad soo ogaatay caashay sida muuqato boqolaal dad u badan dhalinyaro iyo haween ayagu kasoo kala baxay degmooyinka shibis cabdicasiis iyo yaakshiid ayaa socod dheer waxa ay kusoo marayaan inta laga soo bilaabo isbartiibadii ilaa iyo daljirka dahsoon waxa ayna kusoo socdaan dhinacaas iyo goobtii qaraxa uu ka dhacay ee isgoyskii nasoobe soonkiisa dadkan waa dad ka muuqato dabcan sida ay uga xun yihiin qarxii xooganaa ee waxyeelada shalay geysta ee ka dhacay magaalada muqdisho oo dad fara badan ee waxyeelo kasoo gaartay oo dad rayid ah ha ugu badnaadaane waxay u badan yihiin dad madaxa kusoo wada xirtay tabeebayaal ama weerar cadcad oo ay ku muujinayaan sida maaragtay dareenkooda ay uga qaracsansan yihiin dhibaatada xoogan ee soo wajahday dadkii shalay waxyeeladu ay kasoo gaartay qaraxaasi marka dadka waxa ay kusii socdaan ma istaagayaan laakiin waxay u qulqulayaan sidii daadka waxay kusii socdaana dabcan meeshii mashaqada ee ka dhacday marka waxay muujinayaan sida uga xun yihiin waxa dhacay xaggee markaa socodkooda kasoo bilaabeen dabcan sida muuqato degmooyinkaana isaga soo baxeen dadka saddexdan degma ugu badan degmada cabdicasiis shibis iyo yaakshiid soonkeeda ayay isaga soo baxeen marka waxay u badan yihiin dhalinyaro dhalinyaro aada u fara badan marka ilaa aagaas ilaa iyo waxay soconayaan ilaa aad iyo aad waxaa saakayta muuqanaysa xataa oo xusid mudan isbitaalaadka madiina oo kaleeto xataa haddaa fiirisid boqolaal dhalinyara isugu soo baxda dabcan dhalinyara xataa inay qayb ka yihin waa laga yaabaa ayaga laftirkooda oo dhiiga shubaya ha marka dhalinyaradaas maadaama maalin murugo oo dhibaato xoogan ay soo wajahay dad soomaaliyeed lagu jiro dabcan waxaa laga yaabaa dabcan inay qeyb ka yihiin marka waxaa magaalada inteeda badan maanta dhaqdhaqaaqi kale ayaa aad u yar waxaa muuqda dareen murugo iyo naxdin badan leh aad iyo aad aad iyo aad marka waxaan rabaa in dadkan socda ma hadlayaan mise waa dad aamusan oo dhaqaaqay mise kelmadaa jira ay leeyihiin dadka ujeedadooda waxay tahay inay gaaraan goobtii shalay uu ka dhacay qaraxa oo dadka badan ay ku dhammaadeen marka guryaha qaarkood dadka meedadka ilaa maanta laga soo aruurinayo qaarkood xataa ay jirgodoomeen oo la kala garan karin marka way socdaan un sida daadka dadka marka ayagoo dibadbaxayo ma la ogyahay cid soo qaban qaabisay mise waa dad iskood isku soo abaabulay ilaa iyo hadda lama sheegin waayo ma istaagayaan mana hadlayaan laakiin way socdaan banaanbax la isugu soo baxo dadka qeyba mar ayaa kusii biirayso marka wadada kusii marba xaafadday sii marama looga sii darsamaya ha waa sidaas aad baad umahadsan tahay sahre cabdi axmed ayay ahayd oo istuudiyaha goor dhaweyd nagu soo wehelisay welina waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga e v o a